madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay horey ugu sheegeen mas-uuliyiinta dalka shiinaha inaanay jirin cid u yeeri karta halka ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelanayso isagoo dhinaca kalena ka jawaabay hadallo uu sheegay inay kasoo baxeen dowladda soomaaliya kuwaas oo xiriir la leh somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cabkulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta maruu ka hadlayey xarun laga hirgeliyey magaalada hargeysa oo ku saabsan la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada ka dhanka ah haweenka taasi oo ay hirgelisay dalladda haweenka somalilan ay ku bahoobeen ee nagaad waxauu madaxweyne biixi sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay mas-uuliyiinteeda arrimaha dibaddu warbaahinta uga hanjabeen somalilan waad la socotaan qoladaa ay marka hore isku dowladda ahayd imikana isku magacaab dhownahay ee xamar ka talisa dagaalada ay ku jiraan dee waxaa kala socotaan miidiya xawl caalam yacni somaliland maalinta wax yaroo horumari gaadhaanba dagaalka u badan bay qaaday shalay waa arkaysaan saddex warayso isdaba dhigeen marka wax kala waayeen safiirka soomaaliya badaha xamar joogaa ee washington warbixintu bixiy waa dhegeysteen badankiinu ee ah waa la dagaalamaynaa sidaa ukraine baanu gacan qaadaynaa waa goosashu allah ka cafiya naftii hafar wasiirkii khaarijiga dalowrka ciidan hata waxaa ku hadlaya xag wasiirkooda jainaha kala hadlaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horraysay daboolka ka qaaday in somalilan ay dowladda shiinaha u sheegtay mas-uuliyiintooda arrimaha dibadda inaanay jirin somalilan cid ku qasbi karta halka iyo cidda ay xidhiir la samaynayso waxaan doonaya on sheegay qolaa xamar shiinuhu iyagoo wasiir ku-xigooda socdo noo yimaadeen baanu ku niri oo haddana ku leenahay ciidana luquntana qaban mayso waxaanu aanaan doonayn noo tilmaamayso cidaanu anagu la xidhiirana cidaanu la xidhiirana ciidana noo sheegi mayso maa go-aan shaksi wasiir iyo guddi ka soo baxaya wuxuu ka soo baxay qof kasta oo somalilaana daa kastuu yahay iyo meel joogo inama yaryar oo intay markii dhahan askaasharadii iska meelaha u dhoofeen deetana inta yurub wax kusoo horteen usoo shaqa tago siyaasada loo dhiibayo tan hadal baad sheegaysaana wixii ka dhacay wixii ku somaliland maxay goosatay wixii ku dhacay somaliland qaatee weydiiya erayada fuduska meela tidhahdeen somaliland mid cidda uga hanjeeba ma ilaahay bay aaminsan tahay xoridadeeda ilaashanaysa halkaasi fursa u taagan tahay dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in baaxadda abaarta somalilan ka jirtaa ay saamayn weyn sii yeelanayso waxaana uu shacabka somalilan ku dhiirigeliyey inay soo dhoweeyaan gacanna siiyaan dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen horta dee dalka abaar kulba ka jirta roobkiina si looga bartay bisha abril ayuu baa la filaa ilaahay waxaan ku rajeynaa inuu roobka inoo soo dedejiyo maanta soomaalidii miyiga hawlaa xoolaa dhaqan jirta oo dham xoogeedii wuxuu joogaa inta boorameeya u dhaxaysa eergalow yalascaanood geelii ku yaalay puntland oo dhan jiray wuxuu joogaa maanta labadaa goole bariga laba waxaa leeya wixii awaari inay xamur ka sokeeyena maanta wuxuu joogaa ilaa iyo burco ilaa iyo wajaaro ilaa iyo xeebta culays badan baa jira marti badan baa inoo timid dad badan baa inagu soo qaxay horta guud ahaan somaliland waxaan faraya dadka xoolaha wata ee abaartu wado inaynu naf iyo xoolo la qaybsano oo ay noqdaan marti aan soo dhaweyn in loo adkaysto oo aan waxba laga ceshin in badanna saa way yeeleen way soo dhaweeyen intoodna magaalooyinka joogta qof waliba wuxuu kari karo waa inuu u gargaaraa qoladaa abaartu hayso hadduu taajir yahay iyo haddii aanu ahaynba nin waliba wuxuu haya luqun bay ka taraysaa inaynu gurmud naf la qaybsanno dadka qaxootiga abaanula january horaanteedii hore ayaanu qaylala'aanta u diray qolaynkaa odhan jira deeqbixyaal baanu waa rabaar qolis baa jirta naga soo gaara waa adaa waxna caawinaysaan muslim iyo gaalba laba saddex hay-adadoo waxaan saddex boqoloo kunoo doolar gaarin ah ayaa naga soo gaaray ilaa maanta gurmud inaga soo gaaro qoladaa ma jirto ugu dambaynna madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay qayb ka qaadanayaan diyaarna u yihiin sidii sharciga loo marin lahaa islamarkaana looga hortegi lahaa waxyeellada haweenka soo gaadha maanta aynuu joogno ee tacaddiga dumarku muddo iminka soddon sannadood ah way somalilan jirtay way soo taagay ubaheeray soo martaba la iskuma diidanaa weli meel la isugu yimid oo shir lagu qabtay oon la odhanin arrintaa waxaa laga qabto maan arag baarlamaanka way soo martay welibaa soo daayey anna waa saxeexay waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo aad iyo aad dadaala hablaha weerada ah iyo rurka ay samaysteen ayaa ugu dagaal badan oo arrintaa aad uga dagaalama xukuumad ahaan hawsha waa wadaynaa anuhu dadkana waa la wacyigelinaya sidee baynu qofkan ciqaabna arrintan idinkala mid baa la wadayahay weliba raggay kusii xanuun baan tahay idayagaa mas-uule way kusii xanuun baan tahay qof walba wax la qaadan kara maaha waa waxun masaajidada jimci waa laga akhriyaa culammadu meel kasta way ka waanaysaa laakiin waxaynu baanahay war sidaynu u qabanaa inaynu taa isla aadaba nin fulintii ayaa dee loo baahanya annagu wixii dadaalkayaga waa wadayn somalilan waxay xidhiir toosan la samaysatay taiwan oo uu shiinuhu u arko inay dhulweynaha shiinaha ka mid tahay iyadoo xafiisya diblomaasiyadeed ay somalilan iyo taiwan isweydaarsadeen kuwaasi oo ka kala furan magaalooyinka xarumaha u ah labada dhinac khadar maxamed cakulle v o a hargeysa